barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idin kaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale qaar ka mid a efemyada geeska afrika
waa duhur jimco ah bisha abriilla waa kow sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuudi anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku hayno idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijka dhallinyarada maanta wiil shaqada ka bilaabay kabacaseey haatan ka qalin jibiyey jaamacad waxa uu ka sheekaynayaa waayihiisa nololeed waxaan bartay nin layidhaaho cabdulaahi maxamed xasan sanka layidhaaho oo macalin ah macalinkaasaan anoo kabu casaynaya waxaan dhahay macalin waxaan rabaa inaan wax barto markaas wuxuu dhahay ninyahow nin yar baa tahay oo aad rabtid adoo caseeya inaad wax baratid anugu wax lacaga ma kaa qaadahay i imow waan gartay sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka xidhiidh kubadda cagta soomaaliya ayaa ka hadlaya dhismaha xidhiidhka ciyaaraha gobollada wax kastoo loo baahda inay noqon sida hore loogu dhawaajiyo soomaalida intaas waxay sheegtaa muqdisho ayaa muqdisho muqdisho muqdisho ayay yidhahdaan barnaamijkaasi waa laga gudbay xiriir kubadda cagta soomaaliyeedna wuxuu u helan yahay islamarkaana diyaar u yahay meel kastoo shuruudaha soo buuxisa maamul goboleed kasta inay ka qabtaan ama ay u sameeyaan xiriirka kubadda cagta ee maamulkaas
waxaad sidoo kale maqli doontaan oo barnaamijkaan ka marnayn kaalimaha heesaha dabacsan
laybaan riyaaqo ruuxaani ii timi raadkeeda guraye anigiyo raxmo
anigiyo raxmo qura hee caashe ayaa rog isla joogna buu leeyahay waaw haatanna way kala fog yihiin baan filaya
qodobadaasi iyo kuwo kaleba dhegaystayaasha ismaaciila waxay uga bogan doonaan inta uu socdo barnaamijka dhallinyarada maanta ee maanta oo jimcaha marka hore se qodobada warka caalamka ugu weyn aan marka hore u dulmarno madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama ayaa jimcahana ka hadli doona gunaanadka kulanka maalintii labaad uguna dambaysa ka socda magaalada tan washington ee looga hadlayo amniga hubka nukliyeerka kaas oo ay ka qaybgalayaan hogaamiyaasha ugu awooda badan caalamka hogaamiyaha maraykanka ayaa sheegay maalintii khamiista ee shalay in iyada oo lagu baraarugayo weerarada horay u dhacay oo ay ku jirto kii magaalada brussels ka dhacay inaanay jirin oo keliya ahmiyad weyn oo ku saabsan mowduuca nukliyeerka ay sidoo kale jirto in baahi loo qabo ama loo baahan yahay in la baabi'iyo guud ahaan argagixisanimada qaramada midoobay ayaa siisay ilaa boqol maalmood xukuumadda cusub ee dalka barma in ay wax ka qabato xiisadaha ka jira dalkaas ee ku aadan dhinaca isirka gaar ahaan qowmiyadaha laga tirada badan yahay sida rohingaha waxayse su-aali ka taagan tahay awoodda xukuumaddan cusub ee ku aadan wax ka qabashada arrintan maalintii salaasada ayaa xukuumadda haatan xilka ka tegaysaa waxay xaaladii deg deg ahayd ka qaaday ilaa afar gobol oo hore ay u saarnaayeen xaalado deg deg ahi
mar kale duhur jimcaha wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan ismaaciil maanta bisha abriil waa kow marka kow kow kow kow labayo toban koowaad buu sanadku leeyahy haye maxay kaga duwan tahay
waxaa la yidhahdaa qofka mar hadduu ku yidhaahdo hee hadduu marku yidhaahdo Haye.
waxaad tiri wuu maqlay marka su-aasha waxaan markiiba kugu soo jeeday ismaaciil inaad garataan qiyaasay Haye.
maanta bisha maadaama ay kow tahay bisha abriil haye waxaan Wa- doonayay annagii dhegeystayaasha noo faahfaahisid wadamadan galbeedka waxay ka tahay maalin beenta ay bannaan tahay beenta bannaan beenta way bannaan tahay maantoo kale qofka hadduu ku yidhahdo halkaasaa gaari igu jiiray isagoo kula hadlaya waad iska dhegaysanaysa waxaad leedahay oo maxaa dhacday oo caasha sadasa loo kala soconaya maantoo dhan waa laysku cabayaa ismaaciilow oo qof walba wuxuu doona kuu sheegaya markaad maantao dhan ka gurays ka gurays wuxuu ku leeyay maanta bisha waa kow maanta waa kow nin baan saakaba arkayay facebooka markaan aroortii intayn uh, wararka ugu waaweynaan egeegayey baa nin ka mid a wuxuu soo qoray meel heblaayo oo shidaal aad u badan laga helay deegaanada soomaalida meel ka miduu sheegayay ay calooshiisu ka hadlay deedna markii een, anoo warkii saa intuu iisoo jiitay akhriyaya buu xagga dambe ka qor hadda waa abriil kowdeedii
taasi maanta way ku marta marka adiga
marka waa sidaan kuu leeyahay maanta maxay maalmaha kale kaga duwan tahay waa tahay dhinaca sheekooyinka barnaamijka ku jira oo xiise len haddaan usoo noqon ismaaciil oo axmed maxamed abuukar waxaa loo yaqaanaa chicago waa wiil dhallinyaro ah waxa uu ahaa kabacseey haatanna waxa uu ka qalin jebiyey jaamacadda la yidhaahda plasma wal waxaad ka warrantaa adoo kabacseeye shaqo ka bilaabay oo maantana jaamacad ka qalin jebiyey bal qiyaas noloshaas inta isku jirto micno badan iyo dhadhan badan oo aanay qofka kale u samaynayn ayay u samaynaysaa ayay u samaynaysaa waa wax aad loo hubo waxa uu haatan ka shaqeeyaa wuxuu hadda ka sheekeynayaa waayihiis nololeed ee uu soo maray axmed oo xilligan ah guddoomiyaha ururka la yidhaahdo suhayda waxa uu waramay waryaha v o a magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle sheekadiisa aan wada dhegeysanno Een, runtii waxaan ku dhashay baydhaba waxaan imid muqdisho een, sagaashan iyo afartii ilaa iyo sagaashan iyo shantii intuu dhexaysay Een, waxaan imid muqdisho ayadoon qofna ii joogin oon wax een, nolosha maalmeedka aan awoodin inaan helo xitaa Een, islaana eedadayoo waayeeloo waxba haysan aan kusoo degay islaanta eedaday waxay dhahday een, xaafadda dadka joogo waxay sameeyaan shaqooyinka ugu fudud oo la qabto waxaa waaye inaad daango iibiso ama caseeyo aad noqoto ama baabuurta aad dhaqdo waxay saddex arrin oo isku kala barbar dhigtay haa waxaan sameeyey waxaan dhahay waxaan jeclahay inaan waxaan rabaan inaan sameeyo een, caseeyaha ii fududaan dhahay wiil xaafadda joogo oo saaxiib eh, cidda oo dariskayga ah aa i waday wuxuu i geeyey suuq bacaad meel la yidhaaho meeshan waxaan ka bilaabay inaan sameeyo een, inaan sameeyo inaan raadsado wax aan ku shaqaysto sababtoo ah eedada waa qof faqiir eed masaakiina rootiyay laamii ku gadi jirtay ma awoodi karin inay aniga nolol maalmeedkayga isiiso waxaan isku dayay inaan shaqaysto oon noloshayda aan meel saaro marka maxaad go'aansatay Eh, saddex fursad baa ah, lagu soo bandhigay mid waxay ahayd inaad casee noqoto ama inaad gaadiid ka dhaqdo dadweynaha ama kuwa raaxada tan saddexaadna waxay ahayd inaad eh, eh, eh, ka shaqayso maqaayadaha ama waxyaabo noocaas Een, eedada marka waxaan go'aansaday inaan ka shaqeeyo caseeyaha Een, waxbaan isku aadaadistay waxaan bilaabay inaan shaqeeyo oon noqdo caseeye oo kabaha caseeya waxaan bilaabay sagaashan iyo toddobadii sagaashan iyo lixdii sagaashan lixdii sagaashan iyo toddobadii intaas intii u dhexaysay waxaan bilaabay inaan caseeyo noqdo oon degmada yaaqshid gaar ahaan xaafadda suuq bacaad aan caseeye ka ahaa muddo Een, waxaan noqday qof aada u firfircoon asxaab badan baan yeeshay meeshii shaqadii waxaan waday ku dhowaad laba sano markaan caseeye ahay Een, oon meesha caseeye aan ka ahay waxaan la kulmay si fiican baad waxaad u fahantay eh, caseynimadii iyo dadkaad u adeegaysay sax Een, taa kadib hooyaday aabe waxay ka imaadeen da- baydhabo dagaala ka dhacay way soo guureen waxay usoo guureen muqdisho waxaan isku dayay nolosheydana inaan kaafiyo nolosha waalidkaygana aan markaasayti aan biil siiyo hooyada iyadoo iyo aabahay waxba haynin magaaladana shaqo aysan oolin aan gurigana biil siin jiray anigana nolol maalmeedkayga meesha aan ka dabari jiray markaa muddo laba sano aan wado een, hadda ka hor waxaa waxaa abtigay allah unaxariisto hadda dhintay ayaa wuxuu i dhahay niyahow haddii aad toban sano kor u dhaafto isku day inaad wax barato si aad noloshaada wax uga bedasho waxaan isku dayay marka een, anoo laba sano meesha joogo oo caseeya ah oo nin kastamar fiican noqday oo magaalada kala bartay oo xaafadaha kala bartay oo dad sha- samaystay kastamar fiican aan noqday waxaan bartay nin la yidhaaho cabdulaahi maxamed xasan sanka la yidhaaho oo macalin ah iskuul bareebad uga furan dahabshil meesha hadda suuqbacad dahabshil ay ku tahay suuqbacad uga furan suuqbacad ugu furan macalinkaasaan anoo kabuu caseynayo waxaan dhahay macalin waxaan rabaa inaan wax barto markaas wuxuu dhahay ninyahow nin yar baa tahay adi haddaa rabta inaad wax baratid oo aad rabtid adoo caseeya inaad wax baratid anugu wax lacaga kaa- ma kaa qaadahay ii imow iskuulka xagga iga furaya waa aragtay ii imow baro habeenkaa laga jira marka brivatekaas maalintii oo dhan waa shaqaysanaa galabta markii la gaaro gurigayaan taga waa soo labisanaa dharkaas kasoo bedelaa waxaa imaanaa iskuulkii brivatkii muddo laba sanaa waday iyo bar labada kun markii ay tahay isagaa i waday wuxuu i geeyey iskuul uu macalin asiga uu ka ahay oo alfajri la yiraa oo luuqadda soomaaliga iyo ingiriishka oo ka dhigi jiray isaga macalinka cabdulahi maxamed xasan sanka suulka weynaaye eh, Alfajri.
eh, alfajri isagaa mushaarkiisa igaga bixin jiray iskuulka koorshaan galay een, adiga leebelada primariga iyo sec- eh, intermediate-ka waa soo maray secondary-ga anoo maraayo ah, iskuulkii waa kasoo wareegsaday iskuul kale oo asiga uu furtay oo jardiinka ku yaalo cabdulahi maxamed xasan iyo gruub kaleeta ee furteen ay ii soo wareejiyeen iskuulkii aan aan ku dhameeyey dugsiga sare dugsiga sare Een, marka nolosheedu waxbaa iska bedelay waxyaabaha aan la kulmo waxaa ka mid a Eh, waxaan rabaa waxbarashadii iyo waxaa isku dhex waday xirfadii caseennimada bal waxyaabaha la kulmaysay ee bulshada ku- kaaga imaanaya maxaad ka xasuusataa waxaan ka xasuustaa caqabado badan aa iga hor yimid horta marka ugu horeyso een, belihii hore oo iskuulka aan dhiganayay waxaa- waxaan awoodi waaya inaan buugina iibsado biilka gurigana aan bixiyo marka mudba- muddo badan aan ku rafaaday waxaan xasuustaa nin farmashista oo oo qalabkayga ah farmashiga aan dhigin jiray caseeyaha ah aa wuxuu i arkay maalin laba maalin camal anoo iskuulkii aan ka joogo muxuu dhahay maxaa kugu dhacay waxaa dhahay waxaan la ahay buug aan iskuulka aan ku aado buuggii iyo qalankii oo iga dhammaaday ma iibsan karo lacagta aan helona waalidka aan u geeya qaarna anaa cuno markaas wuxuu dhahay buugga anaa kuu iibinaya ninkaas wiilkaasaa buugga ii iibiyey saasaan ku dhigi jiray waxyaabay ku soo maray waxyaaba i soo maray waxaa kaloo ka mid a waxyaaba i soo maray waxaan arkaa dad ardayda aan la dhigto iskuulka habeenkii aa galabtii marmar waxay ugu soo maraan meesha aan ka shaqeeyo markaas leeyahay ninkii caseeya ahay waa kanaa iskuulka nala dhigto aniga markaas xoogaa qalbiga wax iga galay laakiin qalbiga marka waxaan dareemaya marka aniga wa- waxbaa hiigsanooya sooma M- dheg ma u jalab ma u siin jirin een, waxaan- waxaa ka weynaa hamiga aan leeyahay adigu walaada ka weyn Ha, marka waxaasoo dhan ma- ma dareemi jirin waxaa la kulmaysay
waa waa sheeke ismaaciilow aad maaragtay dhaguhu usoo jiidanayaan sidaan qiyaasay aad iyo aad aad iyo aad sidee ku dareengelis adiga shaksiyan waxay horta muujinaysaa sawirka ereyga ugu dambeeya ugu muhiimsan ay ninku hadduu qofku leeyahay meel uu u socdo wadda uu maraayo iyo meel uu ku jeedo duruufta uu markaa ku jiraa waxay doonto ha noqotee dhegtala quma siin dheg jalaqma jirto.
waaba kale dhegtala quma siinaya laakiin dadka inta badan aan doonayn inay guulaystaan waxaa laga yaabaa marka duruufta uu ku jiro maanta lagu maago lagu canaanto ama wax lagaga sheego inay damqiso inay halkaa damqiso halka ku hadho Waa- ninkan dhallinyarada isagu hadaf buu lahaa inuu wax barto waa jaranjaradii koowaad ee markaasuu bilaabay inuu dugsiyada gaarka ah wax ka barto waa garta hadduu maalintaa uu aqbali lahaa dacaayadda iyo waxaas ay niyajebin lahaayeen maanta muu awoodeen inuu jaamacad ka baxo aad iyo aad waa kale markay meelaha igu soo maraan oo yidhahdaan waa ka kii caseeyaha ahaa Aad ee iyo iskuulka nala dhigan ayaga xataa dadka en, ardayda kale xataa uma haysato qof caseeye ah ama shaqo hoose hayana wax baran karo oo waxay Aad iyo aad.
haystaan wiil ama gabar ay hooyo aaba kasoo bixinaya keliya waxbarashadii loogu talagalay En, mahmahyada laga soo xigtay amaba kusoo arooray en, dhinaca waxbarashada waxaa ka mid ah hadday fududahay qof kastaa samayn lahaa iyo sidoo kale mararka qaarna waxay yidhahdaan waxbarashada ama markaad yool hiigsanayso ma laha en, elevator baa halkan looga yaqaanaa soomaaliga waa elevator la wiish wiish la raaca male laakiin waa inaad jaranjarada fuushaa marka dabaq walboy saaranta waa inaad jaranjarada qaadataa ood maantao dhan aad saas aad u neeftoortaa marka markaa dadaala xaaji cabaas u gaadhaa aad iyo aad dadaalaha waa gaara axmed maxamed abuukar ayuu ahaa oo loo yaqaano chicago Een, axmed haatan waa xogayaha ururka suhayda qayb labaad oo sheekadiisa ka midana barnaamijka dhallinyarada maanta ee soo socda ayaad ku maqli doontaan welina waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a
gudoomiye ku-xigeenka xidhiidhka kubadda cagta soomaaliya cabdulaahi sheekh ayaa sheegay in dhowaan la dhisi doono xidhiidhada kubadda cagta ee maamul goboleedyada soomaaliya haddii ay soo buuxiyaan shuruudaha xidhiidhka gudoomiyaha oo la hadlayay wariyaha v o e barnaamijka dhallinyarada maanta ee magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa sheegay in ay qorshaha ku jirto in guud ahaan maamul goboleedyada loo sameeyo garoon kubadeed oo dhammaystiran xiriirka kubadda cagta soomaaliya waxyaabaha u- u diiwaan gasha ama u qorshaysan waxaa ka mid ah een, eh, maamul goboleed kastoo soo buuxiyey shuruudaha looga baahan yahay ma aha gobol maamul goboleed kasta in hore laga tegi kara maamul goboleed kastoo soo buuxiyey shuruudaha een, looga baahan yahay in loo sameeyo xiriir kubadda cagta een, een, maamulkaasi kadibna ee loo sameeyo een, naadiyadii markaasi een, uga qaybgeli lahaa ama codka yeelan lahaa ama ee, registrator noqon lahaa ee, markaa codka ku yeelan lahaa ama ka qaybgeli lahaa meel kastoo maarata codbixintii meel kasta ka qaybgeli lahaa kadibna een, eh, tournamentiga uu ka bilaaban lahaa tournamentiga hadduu bilowdana si loo helo markaa shakhsiyaad ku habboon ee matali kara ilaa heer national team matali kara inay yeeshaan cid kastoo markaas soo buuxiso shuruudaha loogu baahan yahay toos ayaa loogu tegi doonaa si loo helo marka cid een, soomaaliya guud ahaan dhexdhexaad u noqota een, national teamkana ka qayb gasha wax kastoo loo baahda inay noqon sida hore oo loogu dhawaajiyey soomaalida intaas waxay sheegtaa muqdisho ayaa muqdisho muqdisho muqdisho ayay yidhahdaan barnaamijkaasi waa laga gudbay xiriir kubadda cagta soomaaliyeedna wuxuu u helan yahay islamarkaana diyaar u yahay ee, meel kastoo shuruudaha soo buuxisa maamul goboleed kasta inay ka qabtaan ama ay u sameeyaan een, een, xiriirka kubadda cagta ee maamulkaas kadibna ay soo dhistaan kii ilaa heer gole heer degmo ee, si loo helo markaa shakhsi kasta ama ha jooga tuulo ama xaafad ha jooga ama gobol ha jooga ama degmo ha jooga in ee, baahidii loo qabay in la helo national team wax matali kara ee loo dhan yahay in la helo haddii alla idmo taasaa naga go-an waana samayn doona haddii alla qadaro cabdulaahi sheekh gudoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta soomaaliya ayaan weydiinay su-aal ahayd in xiriirka kubadda cagta soomaaliya uu ka gaabiyey tartanka toddobiyo toban jirada iyo weliba labaatan jirada balse inta badan oo ahmiyadda uu siiyo tartanka heerkiisa koowaad aad iyo aad ay umahadsan tahay su-aashaasi waa su-aal eh, dhab ah dad kale u baahan tahay in la- la ogeysiyo qof kasta u ogaado Waa horta- horta marka qofka su-aasha uu soo gudbiyo wariyaha wuxuu ka warramaa baahida shacabka marka waxaan qabaa su-aalaha badan aad weydiinaysa inay yihiin kuwa shacabka ay u baahnaayeen ciyaaruhu way kala yihiin under 17 baa jira under 20 baa jira iyo kuwii national teamka kuwii weyn ayaa jira marka een, barnaamijyada noocaas oo kale si loo helo ama looga gudbo systemkii weynaa ee ahaa in la helo in la helo dad ka duwan dadkii dadka hadda oo loo u baxay maanta eh, addis ababa waxaa aaday een, under 20 baa baxay hadda tuwariga dadka baxaya waxay ka mid ahaayeen dadkii waxaa loo diidanaa ama sharciga nidaamka een u dhigan een xiriir kubadda cagta soomaaliyeed ama sh- shuruudaha macalinka lagu xiray waxaa ka mid ahaa shakhsiyaadkii hore u bixi jiray ama caanka ka ahaa ama bariga bartamaha afrika ciyaaraha kasoo qayb galay inay ka qaybgeli karin marka barnaamijkaasi dartiis ayaa loo yeelay in loo helay dad kala duwan marka wejiye cusub waa in la helaa ma aha dadkii hore u bixi jiray inay markasta baxaan marka gobolada sababaha loo soo aaday waxaa ka mid ah si loo helo dad under twaniga ka qayb gala sanad kastaba ka qayb gala oo ka duwan dadkii hore u bixi jiray in la helo ayaa sharciga nidaamka noo qoran ah taana waxaan rabnaa inaan ku- inaan ku gaarno een, hadafka aan leenahay in la qabto ee, tournament kasta in loo qabto hadda puntland oo kale in tournament 2016 loo qabto si 17 ay uga qayb galaan ciyaaraha noocaas oo kaleeta ah marka ayagoo malaakaan loo qaban tournament ee, maamul goboleedyada toos uguma qayb geli karaan sababtoo qofkii lamaba oga waxa uu yahay iyo inuu yahay nin wax anfici kara in kaleeto awal waa tii xamar oo lagu koobnay laakiin barnaamijkaas waa tii la bedelay go-aankeena wuxuu noqday in meel kasta la gaarsiiya marka under 20 ha noqoto ama under 17 ha noqoto waa in la raadiyaa shakhsiyaad ku habboon ee ka duwan dadkii horete goromada kubadda cagta gaar ahaan kuwa boosaaso iyo garowe waxaa ka muuqda burbur lixaad leh waxaan weydiinay xiriirka waxyaabaha kaga degsan arrimahaasi ee hadday noqon lahayd wasaaradda iyo iyo xiriir kubadda cagta soomaaliya iyo anigoo gudoomiye ku-xigeen oo xiriir kubadda cagta soomaaliya laftii markaan wada hadal badan sameynay een, wax badan baa lagala hadlay ee, runtiina waxaa haddeer meesha ka soo baxay in een, ee, garowe lafteeda insha allah waxaa ballanqaad la sameeyey insha allah in loo sameyn doono een, xaggii fieldiga hoose ee meesha lagu ciyaaray in la dhigi doono haddii alla maroogi een, puntland insha allah loo sameyn doono een, haddii alla qadaro qorshaha mid fog iyo mid dhow ha noqday haddii alla idmo in loo sameeyo garoon dhammaystiran oo xiriir kubadda cagta een, soomaaliya ay gacanta ku qaban doonaan oo ayaga ay samayn doonaan laakiin shuruudaha een, dowladda puntland loo soo gudbiyay ama wasaaradda loo gudbiyay ayaa waxay ahayd in la helo dhul een, loo hibeeyey xiriirka kubadda cagta soomaaliya marka gacantooda lagu soo wareejiyey dhul la siiyey xiriir kubadda cagta soomaaliya fata laga saaro insha allah mar dhow waxaad arki doontaan garoomo een, macquul ah ama dhammaystiran sida muqdisho kuwa ka dhisan oo kaleeto insha allah inay noqon doonto ee loo samayn doono puntland Ee, khaasatan puntland kaliya ma ahna ee, go- maamul goboleed oo dhan insha allah ciddii hawshaas soo buuxisa waxa kan waa mashaariic la raadi mashaariicaas waa loo raadin doonaa laakiin nasiib waxa u yeeshaa dare puntland in loo qabto arrinka asaga ah
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta soomaaliya cabdulaahi sheekh waxa uu warramayay wariyaha v o magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf halkaad kala socoteenna waa barnaamijka dhallinyarada maanta heesihii dabacsanaa ayaan dhegaystayaal markana soo gaarnay gaar ahaan dhallinyaradan la hadlaynaa ismaaciilow hees dabacsan oo aad u jeclaysan doonaan qadarna waa kuwii hore uga maqlay codka macaansalaa derbi
rabbigaan haynahay aqalku ridaayo rarka lama dul saare dumarkuna ramaaskiyo ramadgeelnin maalay kaa raacayaane qalbigaygu tuu rabay ralyama noqoto runka gaari waaya anna waan israacshayo riyadiya qurdadanbaan ayaan reer ku ode xalay baan riyaaqo ruuxaani ii timi raadkeeda guraye anigio raxmo quraa ayaa rubis la joogone ha ha ha
Ela laurun mamodai
male abeeniraad male leelalaw run mooda caruurkidaayo raaxada adduunyada ani wayga raagtee risiqiila ii qoray geed buu ku raarmo rees gaari waaye waqtigu ima roono ragga igama saaro dhanna ima ridaye rasama la haystiyo ma laysku riixaa kala reebay dunide wax dhanbaan rafaadoon wucla orod ku daalood raacdeeyey gabadhe dantaa heestaasi beeni raad maleh iyo salaad derbi haddaynu intaas kaga nimaadno haatanna axmed cali sheekh iyo dhinacii ciyaaraha oo haatan oo kale aad dhegaysataan maalin walba
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha xiddiga kooxda arsenaal mesud osil ayaa waxa uu rumaysan yahay in kooxda arsenaal ay iska beerdaraysay fursaddii ay ugu guulaysan lahayd horyaalka brimer liiga dalka ingiriiska naadiga ganars ayaa iminka waxay kow iyo toban dhibcood ka dambeeyaan kooxda hoggaanka heesa ee leicester city waxaa sidoo kale lix dhibcood ay u jiraan kooxda kaalinta labaad ku jirta ee tottenham inkastoo kulan uu u harsan yahay arsenaal ayaa dad badan waxa ay rumaysnaayeen in sanadkan uu yahay kii ay ku guulaysan lahayd horyaalka brimer liiga oo aysan qaadin tan iyo sannaddii laba kun iyo afar hase yeeshee mesud osil oo hadlay ayaa waxa uu yidhi markaad eegto xilli ciyaareedkeena ilaa iyo imidka haddii aan xaqiiqda u hadlo waynu beerdaraynay fursaddii aynu koobkan ku qaadi lahayn kama aynaan faa'iidaysan fursadaheenna waayo kooxo badan oo ah kuwa yaryarka ah oo ahayd inaan ka badinno ayaannu ka badin weynay dhinaca kale macalinka kooxda liverpool yorgen clob ayaa waxa uu sheegay in kooxdiisa ay noqotay koox ay si aad ah u danaynayaan ciyaartooyda dalka jarmalka inay ku soo biiraan clob oo la wareegay macalinnimada kooxdaasi bishii oktoobar ayaa la filayaa in uu xilli ciyaareedkan isbeddel weyn ku sameeyo kooxda oo uu keeno ciyaartooy badan ayadoo si aada loola xidhiirinayo xiddiga kooxda bayer munikh mario gotse oo hore macalin uu ugu ahaa waxaa sidoo kale kooxda liverpool lala xidhiirinayaa ciyaaryahanka daafaca dhinaca bidix ka ciyaara ee kooxda colon jonas hector kooxda liverpool ayaa waxay heshiis la gashay ciyaaryahanka daafaca ka ciyaara ee kooxda shalk joel matib oo la filayo in xilli ciyaareedka soo socda uu ku soo biiro waxaa sidoo kale ay la soo siixatay ciyaaryahanka qadka dhexe ka ciyaara ee kooxda red star belgrade marco grijeg waxaana la filayaa in colob uu ciyaartooy kaloo dheyri ah ka keeno dalka jarmalka colob ayaa waxa uu yidhi haddii ciyaaryahanno badan oo ka ciyaara dalka jarmalka ay buuxiyaan shuruudaha aynu ku eegayno ciyaartooyda aynu doonayno inaan la soo siixanno waannu la soo siixan doonaa isagamana dayn doono sababtoo ah waxa ay u dhasheen dalka jarmalka laakiin iskuma xadidi doonno oo keliya ciyaartooyda ka ciyaarta bundesliigaha dalka jarmalka dhinaca kale ciyaaryahankii hore kooxda manchester united tedi sherigam ayaa waxa uu rumaysan yahay in kooxdiisu ay tahay in marka xilciyaareedkan uu dhammaado ay shaqada ka ceeriso tababaraha kooxdaasi louis vangal islamarkaana lagu bedelo jose morino vangal ayaa waxaa mugdi uu ku jiray mustaqbalkiisa tan iyo markii kooxda ma united laga soo reebay koobka horyaalada yurub iyo wefa champions league islamarkaana ay kaalinta lixaad ka gashay horyaalka brimer leaga dalka ingiriiska morino ayaa la rumaysan yahay in uu yahay ninka ugu dhow ee bedeli doona louis vangal waxaana sherigam uu rumaysan yahay intaasi ay tahay mid u baahan in laga dhabeeyo ugu dambayntiina macalinka kooxda tottenham mauricio bochettino ayaa waxa uu rumaysan yahay in horyaalka dalka ingiriiska weli uu yahay mid ay ku loolamayaan ilaa toddoba kooxood kooxda tottenham ayaa waxa ay kaalinta labaad kaga jirta horyaalka ayadoo shan dhibcood ka dambaysa kooxda hoggaanka haysa leicester city waxaana mauricio bochettino uu sheegay in ay tahay waxaan la aqbali karin in kooxaha arsenal iyo man city la yidhaahdo horyaalka kuma guulaysan karaan ani ahaan waxay la tahay in aynu la tartamayno ilaa toddoba kooxood waana leicester city oo naga horraysa arsenal man city man united westham iyo kooxda southampton dhammaantood ay ku guulaysan karaan horyaalka sidaa darteedna waa inaynu dadaalna ayuu yidhi macallinka kooxda tottenham mauricio bochettino xubintii cayaarahana waa naga intaas
axmed cali sheekh iyo xubinta ciyaaraha intaas haddaanu ku dhaafno dhegaystayaal haatanna cod dabacsan oo aad u khafiifa oo weliba laabta ismaaciil uu dhegaystayaasha dhex qaadaya dhegaystayaasha markana usoo qabanayna Haye.
maadaama ay maalin jimco tahay been maaha waa run intaan soo wado kowdiina abriil ay tahay
waa hees bilaa kolestaroola horta Haye.
kolestarol ma laga yaqaanaa soma dadka waaweyn baa yaqaana waa dadka- subag baa la yidhahdaa ha waa hees aan subag lahayn laakiin subag la-aanta soomaalida waxay u taqaanaa abaare dame dadka ladan markaad la hadlaysid weeye aha way garanaya markaa subaga iyo kolestaroolka waxa uu yahay aad baa la is marka fahmaya heestani waa hees xariira waxaa ku luuqaynaysa fanaanada xabiibe xasan tooxo waa heesta aayatiin kuwar
uurkiyo qalbiga haddiyaadan ku owl ubaxiyo jacayl kulaman uurkiyo qalbiga haddiyaadan ku owl ubaxiyo jacayl kulaman eerkaada wadnaha ku abuurtay baan abid iga bogson nafku aaminka sida eeri dhaban day wayday olol eerkaada wadnaha ku abuurtay baan abid iga bogson nafku aaminka sida eeri dhaban day wayday olol Araggiisa kaan ku ilkoogsado. Araggiisa kaan ku ilkoogsado. Ammaan iyo ducada, ducada, ducada waad istaaheshaa. Inaan kuu tushee ayatiin kuwaa. Araggiisa kaan ku ilkoogsado. Araggiisa kaan ku ilkoogsado. Ammaan iyo ducada, ducada, ducada waad istaaheshaa. Inaan kuu tushee ayatiin kuwaa.
codkaasi xabiibe toox uu ee heesta aayatiin kuwar waxay gebagabo tahay idaacadda iyadii duhurnimo caasha cuudiyan oo ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed cabdi sandheer oo dhinaca farsamada ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intayna idaacadda galabta ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
Urkii indhaha haddiyaadan ahayn ilma socodka iyo ankuma go'een.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.